halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toos uga dhegeysataan efimyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabtiya bisha juun waa saddex iyo labaatan sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa sii wada jir idin kusoo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo xuseen barre aadan
laba gaari bay miino ku qarsiyeen deetana maaragtay mar intuu dagaalka socday mid ka mid ah kolonyadii maaragtay intay waddada soo galeen bay kaxaysteen laakiinse markii laga daba tegey waa ay sii wadi waayeen markaas ayay gaarigii meel dhexe ku gubeen
waa cabdifataax xaaji cabdulle oo ah guddoomiyaha ku-xigeenka shabeelle hoose oo ka waramaya al-shabaab oo xalay weerar kula beegsatay kolonyo ka mid a gaadiidka ciidamada amisom meel u dhow afgooye faahfaahin ayaanu idinka haynaa waxaad kaloo idaacaddeenna saaka ku maqli doontaan ururada bulshada rayidka ee puntland oo ku baaqay in doorasho dimuqraadi ah la qabto sannadka
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin haysa markastoo waxaad isku dhawaataan dhegaystayaal warkii dunida
ciidanka neefiga maraykanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in xarumaha ciidamada maraykanka uu ka dhiso goobo waaweyn oo dadka muhaajiriinta sharci darrada lagu hayo muhaajiriintaas oo ah kuwa ka soo gudbaya xuduudda koonfureed ee maraykanka ciidanka ayaa sheegay in arrintan ay ku dhaqaaqayaan haddii wasaaradda arrimaha gudaha ee maraykanku ay tallaabadaasi ka codsato sida uu v o eda u sheegay sarkaal dowladda maraykanka ka tirsani sarkaalka ayaa qiray in ciidanka neefigu uu diyaariyey qabyo qoraal warqad loo dirayo xogayaha ciidanka neefiga richard spencer warqadaasi oo lagu tilmaamay xarumaha ciidan ee ku yaala goobaha fogfog ee gobollada california arizona iyo alabama kuwaasi oo noqon kara goobo laga dhiso tendhooyin badan oo lagu hayo dadka qaangaadhka ah goobahan ayaa lagu hayn karayaa dad toddobaatan kun oo qof kor u dhaafaya
dalka boqortooyada sacuudi arabiya ayaa waxaa hadda beri ah ugu qaadaya xayiraadda keliya ah ee dunida ee saaran ee dumarka doonaya in ay baabuurta wadaan arrintan ayaa ah mid weyn oo dumarka sacuudiga ku weyn kuwaasi oo ka tirsanaa darweello loo shaqaalayo qaraabadooda ragga ah iyo tagaasida horaanta bishan ayaa dowladda sacuudigu waxa ay bilowday inay rukhsadda baaburwadidda u soo saarto dumarka iyagoo horey u lahaa rukhsaddaasi ee ay kala yimid dalalka britain lubnaan iyo kanada dumarka ayaa imtixaan yar laga qaaday ka hor intii aanay rukhsadan la siinin hase yeeshee badi dumarka dalka ku nool dalkaasi sacuudiga ayaanan haysanin rukhsadda wadista baabuurta iyaga oo aanan helin wax fursad ah oo ay ku qaataan koorsooyinka barashada wadidda gaadiidka subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka minaysa washington kooxda al-shabaab ayaa jidka u gashay kolayo baabuur ah oo ay leeyihiin ciidamada amisom oo marayay meel u dhow afgooye sida uu faahfaahinaya cabdifataax xaaji cabdulle guddoomiye ku-xigeenka shabeellada hoose oo khadka telefoonka igu waramay tahay wuxuu ka dhacay dagaalka meesha la yidhahdo doon oo suure oo maaragtay ilaa iyo toddoba kilomitr qiyaastii maaragtay u jirta magaalada afgooye kolonyo maaragtay saad u siday xerada beledoogle oo maaragtay geesay oo kasoo laabatay ayaa maaragtay meeshaasi ay nimankii ku galeen oo maaragtay argixisada ahaa run ahaantii dagaal baa ka dhaxay ilaa xad waa la iska caabiyey marka laga reebo dhowr gaari oo ay miino ku qarxiyeen sahayda waa ay gaartay wayna geeyeen belidogle nabadayna ku tageen hadda soo laabadkii ay kusoo laabteen wadada ayaa loo galay ragga haddeertan dagaalka maaragtay kaga difaacay nimankaasna waa intaas gaadiidkuna waa badan yahay o hadda maaragtay mar qaarkood waxaa laga yaabaa in maaragtay boqol ku dhawaadaa laga yaabaa maxaa la yidhaahdaa marka ciidanka soomaaliyeed a run ahaantii dadaalay oona ka difaacayaan dhihi karnaa khasaaruhuna intaas waa ka badan laha hadiisan haddaanan la difaacin ma garatay imise gaari baa marka la qarxiyey laba gaari bay miino ku qarxiyeen deetana maaragtay mar intuu dagaalka socday mid kamid ah kolonyadii maaragtay intay waddada soo galeen bay kaxaysteen laakiinse markii laga daba tegey waa ay sii wadi waayeen markaas ayay gaarigii meel dhexe ku gubeen wax khasaaro oo dhimashaa ma jirtaa khasaare dhimasho waa la sheegayaa dhulkan waa dhul oo maaragtay hadeertan oo hadda beero ah sanadkana beeruhu waa aaran maxaa yidhahdaa dagaalkiioo soo gaaray xilli maaragtay habeennimo soo gaaray oo makarkii soo gaaray oo aan maaragtay waxa maaragtay beeraha dhexdooda ku jiro ama dhimasho ama dhaawaca aan la xadhay karin maaragtay laguma degdey karo laakiinse dhimasho iyo dhaawacba waa jiraan ma garatay waa gartay marka weerarku qaab nooceeya u dhacay ma miina dhulka lagu aasay mise iyagoo baabuur watay soo weerareen kolonyada gaadiidka miinay dhulka uga aaseen gaadiidkii socday baa maaragtay mid kami kamida miinada la kaxday kadibna maxaa la yidhaahdaa mid kale haddana maaragtay isla wadada dhexdiisa miino kale kula maaragtay qarxiyeen kadibna maxaa la yidhahdaa weerar hoos ay soo qaadeen tirada dadka weerarka soo qaaday ma la sheegay ma tirada kulley oo sax hadda lama hayo laakiin qiyaas ahaantii waa maaragtay maleeshiyaadka ugu talagalay inay maaragtay waddadaas carqaladeeyaan maadaama shirkii amniga qaranka maxaa layihahda maxaa la yihahda oo ka dhacay magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed maaragtay lagu qorseeyey in waddadaasi lagu furo oo hadday shabaab leedahay iyo haddii ay maleeshiyaad kale leedahay waddadaasi inaysan cidna u xirnaa karin oo maxaa la yidhahdaa la furi doono qorshaha guud ee amniga qarankana maaragtay oo qorshahaasi qayb ka yahay marka taas un bay rabaan inay maaragtay ay jawaab kaga dhigaan ma garatay faahfaahin bal naga sii waddadaasi ahamiyad nooceeya bay leedahay waddadaasi waa mid kamid ah waddooyinka ugu ahmiyadda weyn ee maxaa la yidhahda gobolka shabeellaha hoose mara waa ka warheysaa gobolka shabeellahaas waddooyin badan oo yaryarna waa maraan laba wadda waaweynna waa maraan wadadan waa waddo istraatiiji ah oo aada gobolada koonfur galbeed qeybo ka mid ah sida gobolada boqool iyo baay iyo gedo ilaa iyo maxaa la yihahdaa maxaa lahaa waxaa laga tagaa soomaali galbeed ilaa waxaa laga tagaa n f d waxay martaa magaalada caanka ah maaragtay oo maaragtay koonfurta soomaaliya magaalooyinka ugu waaweyn kamid ah ee la yihahdo baydhabo maxaa la yihahdaa qeybo kamid ah gobolka shabeellaha hoosena waa martaa ilaa iyo maaragtay sagaashan kilomitr wax ka badan ayay gobolka shabeellaha hoose ka martaa maxaa la yihahdaa waa istraatiijiyad weyn bay u leedahay maxaa lahaa dowladda soomaaliyeed sababtoo ah waxaa ku taala xero ciidan oo aada u weyn oo maaragtay hadda ciidan fara badan oo dowladana ku jira ay ku xariisan yihiin ee la yihahdo belidoogle waxaa maaragtay waddadaasi ay ag martaa sidoo kale maaragtay xeradii hore ciidamada commandooska ee kabaheri marka waddo waxaan dhihi karnaa oo dowladda istraatiijiyad weyn ugu fadhida waayo ma garatay intee in leg baa kooxda shabaab ay waddadaasi ka maamushaa ama ay kaga sugan tahay wallaahi hadda kulley waddadan inta maaragtay anaga gobolka shabeellaha hoose maaragtay hadeertaan naquseyso markaan kasoo qaadno meel ay waddadaasi meel rasmi ah ka joogaan oo ay ka fadhiyaan oo macnaha oo ayaga loo tiriyo markii maaragtay yaakbiri weyne la dhaafo baa dhankaas iyo leega iyo oo maaragtay maaragtay loo tiriyaa dhankooda inay maaragtay shabaab dhankooda joogaan oo laakiin ayada nafkarteeda laga yaabo inaysan waddada soo istaageen meeshan kalena waa waxay u badan yihin marmar maaragtay wadagal inay sameeyaan oo maaragtay oo hadda sida hadda sameeyaan oo kale ama kale inay miino wadada ku duugaan waa ka warheysid rag madaxa oo ka tirsan maaragtay dowlad goboleedka galbeed inay wadadan ku qaarijiyeen maxaa la yihahdaa mar qaarkoodna maxaa la yihahdaa gaadiidka ciidamada dowladda ayay maaragtay miinooyin ku dhigaan marka saas camal maaragtay wadadu marmar bay carqaladeyn ku sameeyaan oo saan oo kale haddana ay soo weeraraan aada iyo mahadsankaas wuxa u ah cabdifitaax xaji cabdulle oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose oo khadka telefoonka igu warmaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad welina kala socotaanna waa v o a washington dalada bulshada rayidka ee puntland oo xalay kula hadlay warbaahinta magaalada garowe ayaa ku baaqay in la hirgeliyo hanaanka doorashooyin dimuqraadi ah ee doorashada la filaya sanadka inay ka qabsoonto puntland warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo hay waryaheena nuux muuse birjaab
kulankan oo ay ka qayb galeen danayaasha maamul wanaaga iyo dimuqraadiyiinta islamarkaana loogu magacdaray tala wadaag ayaa gebgabadiisii laga soo saaray baaq ay ku midaysnaayeen dhinacyadii wada kulmay iyagoo tilmaamay inay dareensan yihiin gaabis ka jira hirgelinta doorashooyin dimuqraadi ah sida uu saxaafadda u akhriyay axmed muuse maxamed oo ka tirsan buunsa
waxaa la dareemay isxogwaraysi kadib oo la garwaaqsaday in hannaanka geedisocodka dimuqraadiyiinta puntland uu gaabis yari ku jiro si looga gudbo gaabiskaasna oo xal loogu helo waxa laysku raacay oo shirku isku raacay in la helo ka go'naansho dhinaca dowladda iyo bulshada ah rayidka ah oo ah sidii loo dardargelin lahaa hanaanka geedisocodka dimuqraadiyiinta ee puntland in la dhammaystiro lana dhiirigeliyo abuurista ururada siyaasiga ah oo looga golleeyahay sidii loogu gudbi lahaa xisbiyo siyaasi ah iyo doorashooyin xor ah kuna salaysan hal cod iyo hal qof waxa shirku ku taliyey in dalladda bunsa ay ku metesho bulshada dardarge- dardargelinta iyo kamaradhalinta nidaamka geedisocodka dimuqraadiyiinta shirku wuxuu ku tala bixiyey qabsoomidda hirgelinta doorashooyinka dowladaha hoose sida ugu dhaqsaha badan in loo qabto si loo gaaro habka doorashooyin xor ah shirku wuxuu ku taliyey in la sameeyo wacyigelino baahsan oo la xidhiidha sare uqaadidda aqoonta iyo garaadka shacabka ee ku aadan nidaamka hal qof iyo hal cod shirku wuxuu ku taliyey in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ee, nidaamka doorashooyinkooda in la iswaafajiyo oo ayaan kala duwanaan wuxuu shirku soo jeediyey kuna boorinayaa dardagelinta iyo sidii loo samayn lahaa dowladdu u samayn lahayd gaar ahaan wasaaradda arrimaha guduhu guddiga calaamadaynta een, xaduudaha iyo xalinta khilaafaadka shirku wuxuu boorinayaa doorka ururada isdiiwaangeliyey in ay hawshooda dardargeliyaan si ay u suurto- u suurtowdo inay doorashooyinku qabsoomaan wakhtigii loogu talagalay hay-adaha caalamiga ayay ugu baaqeen in dhankooda ay fududeeyaan sidii ay arrimahaasi ay u hirgeli lahaayeen
waxaa lagu boorinayaa bulshada reer puntland inay ka qayb qaataan doorkooda ku aadan hannaanka dimuqraadiyiinta puntland lana shaqeeyaan dowladda iyo hay-adaha kale ee ku howlan nidaamka doorashooyinka puntland shirku wuxuu soo jeedinayaa kana codsanayaa hay-adaha caalamiga ah inay taageeraan nidaamka dimuqraadiyiinta puntland ayna gacan siiyaan guddiga doorashooyinka ee puntland si ay uga muran dhaliyaan howlaha ay ku jiraan sida ay u dhici lahayd doorashooyinkaasi puntland waa mahadsan hadalka bulshada rayidka puntland ayaa kusoo aadaya xilli doorashada madaxtinimo ee puntland ay ka harsan tahay wax ka yar lix bilood islamarkaana aysan suurageli karin sida ay dad badan aaminsan yihiin hirgelinta doorasho hal qof iyo hal coda marka loo eego wakhtiga oo yar iyo diyaargarowga maamulka puntland oo jira muddo labaatan sano ah ayaan weli ka hirgelin doorasho qof iyo cod iyadoo isku dayo hore oo looga gudbayay qaabka soo xulista qabiilka uu fashil ku yimid nuux muuse birjeeb v o a garowe
aroor walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobankiyo sagaal iyo tobanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise le ka dhegaysa v o a maalin walba lix iyo barhka subaxnimo doodda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhegaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba kood iyo barhka duhurnimo wararkiiyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo awayska washington wicitaanka dhegaystaha faaqiidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban dhegaystaha idaacadaha tooska hay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonku lambarkiisu yahay afar laba shan shan sideed shan hal shan eber saddex ama booqda boggeenna internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos idinka imanaysa washington taliska ciidamada qaranka soomaaliyeed ee gobolka hiiraan ayaa ku guuleystay in ay damiyaan colaad sanadihii u dambeeyey ka jirtay inta u dhexaysay degmooyinka maxaas iyo madtabaan ee gobolka hiiraan faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane taliyaha ciidamada dowladda federaalk ee gobolka hiiraan gaashaanla sare faarax cali waasuge faarax kooshin ayaa waxa uu sheegay in ay kala qaadeen maleeshiyaadkii ishorfadhiyey islamarkaana ay kala dhex dhigeen ciidamo amniga xaqiijiya inta wadahadalka uu furmayo ee, odayaal aan iska hor dhignay markii horeeto odayaashaa tegey waxay noo sheegeen inay ay qaateen nabaddii dadkaas in la la hadalno oon yidhaahdo qaata nabadda ciddii mar damba nabadda jibidana nabadda jibidana dowladda federaalka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aa tallaabo ka qaadaya amarka aan meesha ku tagnana waxaan la siiyey taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed ee, amarkaasaan annagu ku baxnay waajibkii uuna siiyaana sidii usoo fulin haddii ilaahay idmana kormeer joogta aan ku samaynaynaa waana la kala qaaday een, maleeshiyaadkii oo qolo walba meeshii ay deegaanku leedahay dib ugu noqotay ma garat dagaalkaas waxaa soo laalaabaya eh, horta waa dad isla wada is- deegaan ah oo wada dhashay oo abti iyo eedde iyo ilmaadeer intaba wada ah Eh, dagaalka waxaa soo laalaaba isku- isku diraya waxaa ummadda soomaaliyeed hadda dhibaatada ku hayo qoladan al-shabaab ah qolo walba mar gadaal ka soo taabanaysa oo rag eh, soo basbaas soo marinaysa raggaasaa isku diraya dagaalka raggaasaa isku diraya oo meesha ka wada dagaal soomaaliya kama jiro aan al-shabaab ahayn dagaalka labada maleeshiyo beeleed oo deegaanka ka dhacayay qiyaastii labadii sano ee ugu dambeeyey ayaa waxa uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac aada u fara badan gaashaanle sare faarax kooshin ayaa waxa uu ka hadlay ujeedada dagaalka ka dambeysa dadkan jaahilnimaa haysa waxay isku dirirayaan ma yaqaanaan dadkan waa dad isla dhashay qoladan inta meesha laga qaado ama qolo laga qaado kuwo kale la soo deji maha waa inay ogaadaan waxa ay ku diriraan inay yihiin wax doqonnimo ah wax caalamka hore looga tegay inay ogaadaan waa dadkan waa dad wada dhashay inay gacnaha isqabsadaan wax wada qabsadaan haddii ebada kale cadowga iska xoreeyaana laga rabaa moogiye maalin walba haddii intuu nin uu usoo sheegay risaas qoraga wiil usoo geliyo uu yidhaahdo walaalkaas soo dil meeshaas waxaas dhibaataa ku jirta marka dadka oo arrintaas ka dambeeya oo aan ognahay oo gobolka hiiraanna qaybi ku nooshahay gobolka galgaduudna qaybi ku nooshahay aan ognahayna waxaan waxaan waxaan uga digaynaa inay arrintaas ka waantoobaan oo shabaabka dabada la gela haddii kale meeshay jiraan aan ugu tegaynaa waa soo xidhaynaa annagu shicibkuna way way colaadaasa u daran marka haddii colaadu jirto doog waxba tari maayo waa in ummaddu nabad ku wada daaqda ummaddooda iyayna goyni wiilashooda soddonka sano dagaalka ku soo jiray inay u naxaan inay u turtaan arrintaas waxaan ka codsana dowladda dhexena inay soo farageliso labada maamul goboleedna inay farageliyaan waa rag al-shabaabka ku shaqaysto oo nabadoonnana leh dhallinyarana leh cid kastaba leh siyaasiyiinna leh markaan helna raggaas waa ku daba joognaa magacyadoodu waa noo qoran yihiin waa ka warqabnaa markaan helna tallaabo sharcigaan ka qaadayna maxkamadda ciidan aan horkeenayna waa qaa'imiin waa dimbilayaal waa ummad oo burburinaysa dalkeedii odayaal iyo waxgarad ka tirsan dadka deegaanka ayaa waxay dhowr jeer isku dayeen in ay ka hortagaan colaadda deegaanka kusoo noqnoqotay balse ma noqon mid lagu guulaysta saraakiisha ciidamada dowladda ayaa waxa ay sheegeen in ay tallaabo adag ka qaadayaan dad ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa colaadda ka hurinaya deegaanka xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka masar ayaa soo dhoweysay dadaalka ay dalalka yurub ku qaabilayaan dadka qaxootiga ee ku sugan dalkaasi masar sida uu faahfaahinaya wariyaha v o a ee qaahira xuseen saxnuuni wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda masar ayaa si weyn u soo dhoweysay kaalinta dowladaha reer yurub ay ka qaadanayaan dib u dejinta loo samaynayo qaxootiga culayska ku ah dalkani afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankani axmed abuzayd ayaa sheegay in xukuumadda masar ay bogaadinayso dowrka dalalka reer yurub ay ka qaadanayaan muhaajiriinta kala duwan ee ku sugan dalkani sidii ay u heli lahaayeen dib u dejin rasmi ah taasoo qayb ka ah heshiiska dowladda masar ay la gashay buu yidhi dowladaha reer yurub waa mas-uuliyad caalami ah sidii xal loogu heli lahaa qulqulka muhaajiriinta taasoo hore ay ugu wada heshiiyeen midowda yuruba iyo dowladda masar sannadii labada kun iyo toddoba iyo tobankii ayuu yidhi axmed abuzayd afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani ayaa sidoo kale sheegay in dowladda bortugal dhowaan ay sheegtay inay dib u dejin ay u samaynayso afar boqol oo qof oo ka mid ah qaxootiga ku nool dalkani sannadda labada kun iyo siddeed iyo tobanka iyo labada kun iyo sagaal iyo tobanka dowladaha reer yurub sida ingiriiska jarmalka sweden iyo holland ayaa horey ugu sameeyey dib u dejin boqolaal muhaajiriin ah oo ku nool dalkani taasoo qayb ka ah heshiisyadii hore ay u wada galeen midowda yurub iyo xukuumadda masar ayaa lagu yidhi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankani axmed cabdilaahi faarax oo ka mid ah soomaalida deggan dalkani islamarkaasina ka faalooda arrimaha carabta ayaa faahfaahin ka bixinaya tallaabada dowladaha reer yurub dib u dejinta ay ugu samaynayaan muhaajiriinta kala duwan ee ku nool waddankani afar boqol oo qof ah bay ka qaadaysaa dowladda burtuqal iyo dalka masar taas oo hormuud u ah heshiis ay gaareen dowladaha reer yurub iyo dowladda reer masar markii ay masar ay dad badan oo muhaajiriin oo kasoo galay xuduudaha sudan iyo libiya ay kusoo qulquleen daad bedelkeeda oo masar ay joojisay maxaan ku rahay tahriibtii laga tahriibi jiray masar oo doonyihii maxaan ku rahday yurub ee aadi jiray ee talyaaniga dadka geen jiray dadmins marka waxay ka dhigan tahay in ay ballanqaadadii ay reer yurub iyaguna ay ballan qaadeen inay fulinayaanin oo dowladda burtuqaal ay qaadanayso afar boqol oo qof oo muhaajiriina oo ku nool dalka masar dowladda ingiriiska ka mid ah finlandna maqlaayay dowladda holand waa maqlaayay dowladda canada iyadu dee maalin walba way qaadaa marka dowlado badan oo kaletona way jiraanin oo hadda la sheegsheegayo iyaguna reer yurub oo qaab sharciyeysan dadka ku geenaya dalalkooda ku geenaya arrintaas waxay daba socotaa dad badan oo qaxootiya ayaa waxa qadan jira maraykanka maraykan marka waa joojiyey taa beddelkeeda dowladaha reer yurub waxay ballan qaadeen inay dadkii qaxootiyada ahaa majiraadadii iyo wixii ay u socdeen oo oo ma garanaysaa qaab system nidaamsan ay ku geli lahaayeen reer yurub sidii ay u yareyn lahaayeen qulqulka iyo maxaan ku ihahdaa muhaajiriinta kaga imanaya dowladaha africa dalkani masar waxaa ku nool in ku dhow nus milyuun qaxooti ah kuwaasoo ka soo cararay dagaalada iyo abaaraha ka jira qaar ka mid ah dalalka carabta iyo afrika muhaajiriinta ugu badan ee ku nool waddankani waxay ka soo jeedaan dalalka koonfurta suudaan siriya yeman soomaaliya libiya ethoobiya eritariya iyo dalal kale oo afrikaan ah kumanaan ka mid ah muhaajiriinta kala duwan ee waddankani ayaa horey dib u dejin uga heli jiray dalka maraykanka balse labadii sane ee ugu dambeysay waxaa saameyn weyn ku yeeshay xayiraadda madaxweyne donald trump uu ku soo rogay qaxootiga ka soo jeeda qaar ka mid ah dalalka muslimka dowladda masar iyo midooda yurub ayaa heshiis wax looga qabanayo qulqulka muhaajiriinta kala saxiixday bishii diseembar ee sannadkii hore ka gadaal markii masar ay ka mid noqotay dalalka ay ka baxaan muhaajiriinta sida sharci darada ah ku gaara dalalka reer yurub dowladda masar ayaa gebi ahaanba sanadkani xakamaysay muhaajiriinta sida sharci darada ah uga bixi jiray xeebaheeda halka dowladaha midooda yurubna ay bilaabeen inay dib u dejin ay u sameeyaan qaxootiga culayska ku haya waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a si toosa idinka imanaysa washington haatanna aan ka codsado maxamed cabdi xasan sandheer oo igula sugan stuudiyaha v o a wararkii u dambeeyey ciyaaraha koobka adduunka ee kubadda cagta mahadsanid xuseen saddex ciyaarood ayaa dhacay maalintii shalay ilaa iyo habeenkii xalay ahaa haddaan ku bilaabo dalalka nigeria iyo iceland waa ciyaar kulul ayaa dhex martay hase yeeshee dalka nigeria waxa uu suuro galay in laba gool ay dhaliyaan labada goolna waxaa dhaliyey laacibka axmed muuse la yidhaahday oo ciyaara kooxda lester city ee lambarka toddoba watay waddanka iceland oo ah waddan aada u yar oo tiro ahaan marka laga hadlay reer yurub hase yeeshee ciyaarihii yurubta sanadihii lasoo dhaafay uu cadra dhigay lagana arkayo in maaragtay laacibintooda xirfadooda ay kor u soo kacday sanadihii dambe kadib markii uu hirgeliyey barnaamijyo ciyaaro laga soo bilaabaya da'yarta aadka u yaryar waxa uu waddankaasi daqiiqadu markay ahayd siddeetan iyo saddex helay goolkulaag amaba penalty amaba rigoore sida loo yaqaano hase yeeshee laacibkoodii sigardson ayaa ka khasaariyey ciyaar kale ayaa waxay xuseen oo dhex martay kooxaha brazil iyo costa rica ciyaartaas ayaa wakhti fara badan la joojiyo markii fadqalala ay dhacday sagaashankii daqiiqana dabcan waa laisla dhaafay iyadoo eber eber ah hase yeeshee labada laacib ee philip cotino iyo nymar junior ayaa xilligii dheeraadkee lagu daray laba gool u dhaliyey halkaasna kooxda brazil ama maadhada xulka brazil ayaa waxaa ay guusha ku raacday laba iyo eber ciyaar kaloo aad u xiisa badnayd ayaa waxay dhex martay dalalka switzerland iyo serbia labada wadan ayaa waxaa xiisaha gaarka sii siinayey in laacibiinta switzerland ay ku jireen laacibiin asal ahaan kasoo jeeda dalka albania oon ognahay wixii dhex maray dhinaca siyaasadda marka laga hadlayo dagaalada sakeeya dalka serbiya waxaa ku jiray laba laacib oo kale ah granit shaka iyo sherdan shakiri amaba shakiri labada laacib ee reer albaniya ayaa xuseenow dhaliyey labadii gool ee ay guusha ku raacday marka laga hadlayo dalka serbiya hase yeesheen xuso in serbiya iyadu bilowday gooldhalinta daqiiqadii shanaad alexander mitrovich ayaa goolka waa dhaliyey hase yeeshee daqiiqadu markayd konton iyo labo shaka ayaa dhaliyey halka daqiiqadii sagaashanaadna uu dhaliyey shardan shakiri oo labaduba asal ahaan ee albania ahaa waxaa xiisale xuseenow in labadooduba isku si u damaashaadeen oo iyagoo suulka saa isu dhaafinaya gacmaha saa gacmaha u dhaqaajinayey markii aan la akhriyeyna waxaa la ogaaday in calaamadda calanka albania ay tahay iyagoo ciyaaraya dalka switzerland waxaa xiisele in shakiiri waxa la yidhi kabaa u xidhan yahay xagga dambe ay kaga sawran yihiin laba calan gacanta lugta bidix waa wadanka switzerland lugta midigna waa dalka kosovo oo asalahaan kasoo jeedo maadaama uu ethnic amaba dhinaca isirka u yahay albanian aad iyo aad buu umahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheer oo inala socodsiinaya wararkii u dambeeya ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa laantaab soomaaliga ee v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wadansanno codka fanaanka cabdinaasir macalin cidiid iyo heeskiisii nabsi heeskaasi nabsi iyo codka fanaanka cabdinaasir macalin cidiid ayaan kusoo gaweynana baahinteena iyo cadaed u idinkaminaysa laanta soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
aabu nacuka ilaahi